Dugsiga Hoose Dhexe Sare ee Imaamu Shaafici waxa uu ka mid yahay iskuulada ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dugsiga waxaa xilligan laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah iyadoo ay wax ka bartaan arday badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Hibe Cusmaan Ibraahin iyo Musharraf Mowlid oo ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka Imaamu Shaafici ayaa iiga barmay sida ay wax ugu bartaan dugsiga iyo heerka ay maanta joogaan.
imaamu shaafici alxamdulilah iskuulkan waxbarashadiisa aad iyo aada ugu faa-iidee ilaahay maku darnatay iskuulka waxaa kusoo biiray labada kun tobaniyo sideedii waxaa kasoo bilaabay kalaaska koowaad een, ilaa iyo kalaaska foonfoor alxamdulilah haddana waxaan ahay foonfoor waxaan rajeynaa sanadkan inaan ku guuleysto imtixaanka dowladda hadduu ilaahay raalli ka noqdo meel fiicanaan kaga soo gudbay alxamdulilah imtixaanka anoo weliba cabsanaayo oo imtixaanka iigu horeeyo dowladda oo yahay haddana alxamdulilah ilaahay wuu isoo mootiyey dhibca fiican waa ka keystay rajadeedu waxay tahay inaan imtixaankaas ku baaso ani iyo inta ila mid ah ardayda soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaano murugta iyo cabsida aan wada dareemayna qalbiyadeena waa isku wada mid hal doonaan wada saaranahe waxaan leeyahay ilaahay hal mar hana mootiyo natiijo wanaagsan ilaah hanaga wada siiyo gabdhaha waxbarashada waxaan leeyahay oon hadda iyo jeerno ku dhiirigelinaa gabdhaha inay waxbartaan gabdhaha wiilasha waxba ma dheero is- waa isku maskax waa isku aqliyad waa isku xasuus wax lays dheeryahay ma jirto maanta gabar wiil wax ma dheero wiilna gabar wax ma dheero wiilasha intay qabtaan in ka badan xitaa gabadha way qaban kartaa waxaan ka mid ahay een, ardayda imaam shaafici primary and secondary school waxaan sanadkan ahay fasalka laba iyo tobanaad ee form four marka waxaan rajeynaa insha allah een, inaan exaamka dowladda aan meel sare aan ka gaarno oo aan ka mid noqdo een, tobanka sare insha allah Halkee kasoo bilowday iskuulka?
walaahi ani een, iskuulka imaam shaafici waxaa kasoo bilaabay heerka hoose waxaana bilaabay asigoo ah god school fasalka koowaad imikana waxaan ahay fasalka laba iyo tobanaad ee iskuulka imaam shaafici walaahi macalimiinteena waxay noo buuxiyaan een, booska familigeena een, marka siday wax ay noo fahansiiyaanna waa waa- yacni waa la saaxiibnaa ee, ay wa- yacni waa ala- waa la sheekeysanaa walaahi waxaan rajeynaa een, inaan imtixaamka een, fasalka laba iyo tobanaad aan ka gaaro heer sare oo aan usoo hooyo iskuulka imaam shaafici primary and secondary school fa- een, kaalinta koowaad dhanka kale ustaad cabdiraxmaan sheekh nuur oo ka mid ah macalimiinta imaamu shaafici ayaa iiga baramay sida uu u shaqeeyo dugsiga qaabka waxbarasho ee iskuulka imaamu shaafici primary and secondary school haddii aan warbixin gaaban idinka siiyo runtii qaabka ay ku socoto waxbarashadu sanadugsiyeedka waxaan waan rajeynayaa waxaan ku jirnaa labaatan iyo afar labaatan iyo shan Ee, waxaan ku jirnaa bishii labaad iyo waxbarashadu noo socotaa waxay noogu socotaa qaab aad iyo aad u qurux badan u fiicnaan badan jawi degan ayaan haysanaa goob nabada ayuu ku yaalaa iskuulku jawi degan ayuu ma arkaysa waxbarashada noogu socotaa maasha allah xagga dhan- dhanka waxbarashaduna ee, ardada iyo macalimiintooda ee, juhdi ee, macalimiintu juhdiga ay hayaan runtii ayaguna aad ayuu u badan yahay macalimiinta iyo ardaduna way isfahansan yihiin si qaab wanaagsan ayayna waxbarashada ugu socotaa waa mahadsantihin maamul ku-xigeenka dugsiga imaamu shaafici guure cabdulaahi xasan ayaa dhankeeda iiga warbixisay aasaaska dugsiga iyo isbedelka ka jira dhanka waxbarashada Een, dugsigan ma aha dugsi hadda dhismihiisa amase waxbarashadiisa ay hadda bilowatay ma aha dugsigan wuxuu jiraa toddobaatan sano maxaa yeelay si- ma- een, dowladdii hore waa kasii horeysay oo waqtigii gumaystaha ayuu dugsigan furnaa Ka- kadib kacaankii ayaa dhashay waa sii furnay kadib kacaankii ayaa burburi weli waa sii taagan yahay oo ardaydii dugsigan ka qalin jibisay waxay waxay jirsan karaan ilaa iyo toddobaatan sano ka hor Een, dugsigu waxa weye waa dugsi qubaxa luqadda af soomaaliga waa dugsi oo ku xiran maamulka waxbarashada wixii amiir ah oo kasoo baxa qaata runtii dugsiga isbedel weyn ayaa ka jiro Een, waqtigii hore een, haddii aan soo qaadano een, dareeska amase een, uniformka iskuulka kala qaato ma aheen iskuul walba waxaa arkay jowhar kaliix inay ilmaha secondariga ay kala haystaan uniformno kala duduwan laakiin hadda ardayga dugsiga sare ah waa isku wada uniform kan dugsiga dhexe ah waa isku wada uniform kan dugsiga hoose ah waa isku wada uniform waxaad meesha ka dareemay inuu horu socod jiro oo waxbarashada ay sare usii kacayso horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa magaalada jowhar iyo deegaanada ku teedsan